alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqna biاlxilm sahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo kowaad min suurati alanfaal qaala tacaala wain janaxuu lisalmi fajnax laha watawakal cala allah watawakal cala allah inahu huwa asamiicu alcaliim ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu soo amray biicdaadi alcudda diyaargaraysashada agab iyo qalab iyo hub kuwa acdaadaa ee gaalada ah loo diyaargaroobo halkaan ilaahay wuxuu amrayaa heshiis iyo nabadgelyo ayuu amrayaa laakiin markaa heshiiska qaadanaysid oo nabadgelyada qaadanaysid bishardi alcizati waalkaraama nabadgelyo iyo heshiis dulli ah ku qaadatay maahee waa inay tahay midaa karaamo iyo sharaf ah ku qaadatay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain janaxuu hadday u iishaan kuwii gaalada ahaa lissalmi heshiis iyo musaalaxo iyo muhaadano iyo sulx fajnax u iilo lahaa iyada xaggeeda fajnax lahaa xaggeeda u iilo hadday maslaxad ugu jidho dadka mu'miniintaa u iilo oo la qaado weeye watawakal tala saaro cala allaahi ilaahayna tala saaro marka iyada ah fawid ilamra ila allah ilaahay amarka xaggiisa u bandhig ilaahay baa kuu kaalmaynaya innahu ilaahay huwa ilaahay assamiicu ilaahay mid samiica weeyaan alcaliimu ilaahay mid caliima weeyaan assamiic ilaahay waa mid maqlaya dhammaan aqwaasha waa mid caliima oo la socda ku cilmi badan waxyaalaha niyaadka ama qalbiyada ku soo dhaca wain yuriiduu hadday doonaan kuwa gaalada ah an yakhdacuuka inay ku khadeecaan heshiiskan iyo suluxan ay kula gelayaan hadday doonayaan inay kugu dagaan oo kugu khatalaan oo kugu khayaanaan oo khadaaca arrinkoodu tahay waxay rabaan intay iyaamo iyo fursad qaataan iyo maalmo heshiisa maalmaha inay diyaargaroow iyo ciidan uruursi iyo hubdiyaarsi ay galaan hadeecay u jeedaan hadday saa doonayaan fa inna xasbaka adiga kaafigaadu allaahu ilaahay weeyaan adiga kaafigaadu ilaahay baa ku kaafinaya isagaa kaafigaada ah huwa ilaahay alladii macbuudka weeyaan ayadaka kugu ayidoo kugu xoojiyey binasrihi nasrigiisa allaha kugu quweeyey oo kugu xoojiyey weeyaan gargaarkiisa allaha ku siiyey weeyaan ayadaka kugu xoojiyey binasri nasrigiisa kugu xoojiyey wa bilmuminiin muminiintana allah kugu xoojiyey weyaan ilahay midkaas weyaan subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu kugu gargaaray oo kugu xoojiyey nasri xag rabbi ka socda wuxuu kaloo ilaahay cududaada ku adkeeyey kuwii mu'miniinta ahaa ee macaada ama dhinacaada ka dagaalamayey ee saxaabadii rasuulka weeyaan calayhi salaatu wasalaam muhaajiriin iyo ansaarba ibnu cabaaska wuxuu leeyahay ansaar weeyaan kuwa muminiinta la sheegayo wa allafa ilaahay waa dumay bayna quluubihim qalbiyaashooda dhexdooda ilaahay waa dumay waa isku dumay weeyaan wa allafa bayna quluubihim ama waxa weeyaan wa huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin waalafa wahuwa ladii ilaahay waa midka allafa dumay oo isku dumo is ogolaysiiyey bayna quluubihim qalbiyaashooda dhexdooda iyadoo awal dadkan iimaanka hadda yeeshay iimaanka ka hor cadaawad iyo uurkutaallo iyo dhibaatooyin ay dhex yaallaan ilaahay midka waxa weeyaan cadaawaddii ku beddelay xubbi iyo jacayl kala fogaanshihii ilaahay midka ku bedelay weeyaan qurbi iyo macnaha isku dhowaansho weeyaan marka waxa weeyaan sidaas baa ilaahay subxaana wa tacaala u jamciyey qalbiyaashoodii waxaa jiri jidhay awal casabiyad daran iyo qabyaalo daran oo carabta dhexdeeda ah midkood wuxuu ahaa baa layidhi haddii la dharbaaxo dharbaaxadaa ku dhacday darteed inay dad isku laayaan oo isku baabi'iyaan waxyaala hoos hoose oo yaryar bay isku baabi'in jireen dad aad u xamiyad badan bay ahaayeen markaasaa ilaahay qalbigooda iimaan geliyey markaan dambo qalbigooda ilaahay geliyena waxaa dhacda kii iimaanka yeeshay inuu la dagaalamo kuwa aan iimaanka lahayn walow walaalihiis iyo waalidkiisba ha noqdeen mar hadday diinka ku kala tageen marka waalafa wahuwa ilaahi aladii allafa bayna quluubihim low anfaqta haddaad bixin lahayd maa shay fil ardi ardada dhexdeeda jamiican xaalu yahay wax allaale ardada dusheeda waxa saaran ama ardada dhexdeeda waxa ku jira wadan ahaan haddaad bixin lahayd si aad u islaaxiso heshiis u dhex dhigto ay u midoobaan waxa xoole yaallaha ardada dhexdeeda haddaad bixin lahayd maa allafta ma jamciseen iskuma dunteen bayna quluubihim qalbiyaashooda dhexdooda maa allafta bayna quluubihim qalbiyaashooda dhexdooda iskumaad dunteen waxaa adduunye iyo xoola aa bixisay waxba arrinkaas kama tareen weeye maa allafta bimacnaa maa qadarta calaa taaliifi quluubihim qalbiyaashooda inaad isku dunto maad awoodeen weeye oo isjeclaadaan walaakina allaha ilaahay baa allafa baynahum ilaahay baa dhexdooda isku dumay waxa weeyaan arrin xag rabbi ka socota weeye ilaahay qudradiisa baaliqada ah ayaa sabab u ahoo qalbigooda ilaahay baa isku dumay weeyaan ilaahay midka qalbiyada iskale weeyaan saw doono ugu tasarufayaa saw doono u iiliilayaa innahu ilaahayna casiizun ilaahay waa mid qaalib u ah amarkiisa weeyaan xakiimun ilaahay weeyaan shay kasta meesha u laa'iqaa midka dhiga weeye yaa ayuha nabiy yaa ayuga annabiy yaa ayuha nabiy nebi maxamedow calayka salaatu wasalaam nebigaanow xarid lmu'miniina mu'miniinta ku boori ku tartargeli ku tartarsii cala alqitaal dagaal dadka mu'miniinta ah yaa ayuha nabiyu xasbuka allahu waman ittabacaka min almu'miniin yaa ayuha nabiyu nebigaanu nebi muxamedo calayhi salaatu wasalaam nabiyuda ayudaasade sifadii wey yaa ayu ayugi annabiyu xasbuka kaafigaadu allah allah weeyaan adiga kaafigaadu ilaahay weeyaan waxdahu subxaanahu wa tacaala adiga kaafigaadu allah weeyaan waman wa xasbu man ilaahay duul kaafigii weeye ittabacaka ku raacay oo min almu'miniina ilaahay baa adiga kaafigaada ah kuwa adiga ku raacay oo mu'miniintaana ilaahay baa kaafigooda ah waman duulka ittabacaka ku raacay oo min almu'miniina mu'miniintaana xasbuhum allah kaafigooda allah weeyaan taa waa tafsiir weeyaan tafsiir labaad yaa ayuha nabiyu xasbuka kaafigaadu allahu ilaahay weeye ilaahay baa kaafigaada ah waman baa kaafigaada ah oo nebi allow kugu filan ittabacaka ku raacay oo min almu'miniina waxaa kaafigaada allah waxaa kaloo kaafigaada ah kuwa ku raacay oo mu'miniinta ah oo jihaadka kula gelaya oo macaada ah kuwaasigana kaafigaada weeyaan oo macnahaasina waa xoog badan yihin culimmada basriyiinta baa waxay aad uga doodayaan oo u diidan yihiin damiirkaas kaafkaas majruurka fii maxalli jarin yaalla xasbuka allah in lagu cadfo waman ittabacak marna waa xasbuka kaafigaadu allaahu ilaahay weeye allahdaa markii lagu cadfo waman weeye allaahu ilaahay iyo waman duulka ittabacaka ku raacay oo min almu'miniina taasina sidaa weeyaan ismuljalaalaha allahdaas baa markaa ku cadfaysa ama maahe adiga kaafigaadu waa allah kuwa ku raacay oo mu'miniintaana kaafigoodu allah weeyaan alqowl lwal macnaahu xasbuka allaahu waxdah waxasbu atbaacik waqad ikhtaarahu الزamqshariyu wanasarahu ibn اlqayim fi muqadamati zaadi اlmacaad biadilaة muqnica wاlqowl الثani ruwya can mujaahid wاlxasan اlbasri waاkhtaarahu الsuyuudiyu wاlmaxliyu fi tafsir اljalaalayn wاlأwalu arjax xasbuka allah wman itabacaka min almuminiin yaa ayuha nabiyu nabigaanu nebi muxamedo calayhi asalaatu wasalaam xarid ilmuuminiina kuwa muuminiintaa ku boori oo jeclaysii cala alqitaali dagaalka waxa weeyaan inay la dagaalamaan kuwa mushrikiinta ah sidaas jeclaysii sidaa ku boori sidaas u sharax weeyaan oo aad u jeclaysii in yakun hadduu ahaado minkum xaggiinna in takun in yakun in yakun minkum in yakun hadduu ahaado minkum xaggiinna cishruuna labaatan labaatankaaso saabiruuna sabraya labaatan nin oo sabraya oo aan cararayno cagaha dhulka ku adkaynaya yaqlibuu waxay ka qaalib noqonayaan miatayni laba boqol bay ka qaalib noqonayaan oo labada boqol hadda waa qolade min aladiina kafaruu waa tan u qadiran baa layidhi qur-aanku isagaa dalaalo iskugu filan meel kale oo saabiruuna u baahnaydna waa laga gooyado tan horaa laga garanaya hadda tanaa ilaa lagu daray saabiruuna yaqlibuu miatayni waa iyaboo xaggarba ka yimid markaa laba boqol waa taqaanaa xisaabta u qaybi labaatan nin ninkii imisaa ku soo aadays laba boqol baa u qaybinaysaa labaatan bes ninkii waa inuu toban nin toban nin waa inuu isku qotomiyo uusan ka dhaqaaqi karin oo inuu ka carara ay xaaraam tahay waa markii hore toban nin waa inuu isku soo taago toban gaal toban ciidanka gaalada ah askartooda iyo balaayadooda ah waa inuu iska celiyo wain yakun minkum wain yakun hadduu ahaado minkum xaggeenna mi'atun boqol muuminiinay boqol haddii laydinka helo waxaa ugu jira mi'adaasoo saabiratun way moogta tii horaa sawirka lagu soo sheegay lidalaalati lawal boqol sabraysa haddii laydinka helo yaqlibu waxay ka qaalib noqonayaani boqolkaasi alfan kun bay ka qaalib noqonayaan oo min aladiina kafaruu tanna min aladiina kafaruu baa la siiyey oo tii hore aan ku jirin oo u qadarnayd alfan kun oo min aladiina kafaruu ah kun gaal boqol muuminiina haddii la helo oo dagaalamaya oo saabirada oo sabraysa kun gaal waa inaysan ka carabin xisaabtu intiiba isla keenaysaa kun loo qaybiyey boqol weeyaan ninkii waa inuu tobankaa gaal ou la dagaalamo ku talagalo wey uusan ka carari karin waana ka qaalib noqonayaan maxaana taa keenay sababtu maxay tahay biannahum bisababi annahum kuwaan gaaladaay qowmun waa qowm qowmkaasoo laa yafqahuuna aan fahmaynin waa qolo jaahiliino laa yafqahuuna xikmat allaahi ilaahay xikmadiisa ma garanayaan dariiqa nasriga iyo sababta guusha lagu helo ma garanayaan waa iska dagaalamayaan ajir raadin mayaan awaab raadin mayaan waa iska dagaalamayaan kaasaa laga guulaysanaya wuxuu yidhi ibnu cabaas halka nin oo mu'minka inuu toban gaal u istaago faral bay ahayd markii dambe arrintaas saxaabada ku dhib noqotayna arrinkaa waa la nasakhay waxaa lagu soo joojiyey in ninku laba nin iska celiyo usan ka dhaqaaqin laba nin ilaahay wuxuu yidhi alaana iminka waqtigan xaadirka alaan xilligan waqtalxaadirkan bow khafafa allaahu ilaahay fudeeye cankum xaggiinna khafafa allaahu ilaahay waa fudeeyey cankum xaggiinna alaana iminka haatan baa ilaahay idinka fududeeyey mashaqadii waa laydinka dulqaaday ilaa nin la yidhi toban nin oo meel kasta kaga imaanaysa la dagaalam kamana carari kadhi haddaa ka caradhi dembi baa gelaysa arrin culus bay ahayd wacalima ilaahay wuxuuna ogaaday anna fiikum dhexdiinna inuu yahay dacfa ama ducfa anna fiikum dacfa dhexdiinna inuu dacfi yahay taagdar dacfigiinna ayaa ilaahay og yahay oo ogaaday markaasaa ilaahay idiin raxmada wacalima anna fiikum dacfa fain yakun minkum fain yakun hadduu ahaado minkum xaggiinna miatun boqol boqolkaasoo saabiratun saabiradoo sabraysa yaqlibu waxay ka qaalib noqonayaan miatayni laba boqol tirsi waa soo fududaada boqol nin oo saxaabaha awalkun bay iska celinayaan amaa hadda boqol waxaa weeyaan saabirada oo sabraysa oo daacada waxay ka qaalib noqonayaan miatayni laba boqol ninkii maxaa ku soo aaday waa laba boqol oo boqol loo qaybiyey ninkii laba nin baa ku soo aaday laba nin qofka muuminka labadaa nin buu iska celinaya gaalka marka ciidamada iska hor imaanaya laysku fiirinaya tiradooda guud inta ay tahay waa kaa shan kun haddii la helo oo kuwaanu toban kun yihiin la dhihi maayo tiradii bay ka bateen gaaladu boqol saxaabi markii la helo gaaladuna ay yihiin laba boqol bes weeyaan beer laba nin iyo labadiisa wey yaqlibu miatain laba boqol bay ka qaalib noqonayaan oo gaaladii ka mid a wain yakun haddii la helo minkum xaggiinna alfun kun yaqlibuu waxay ka qaalib noqonayaan alfayni laba kun sababta isla socota waa sidii weeyaan laba kun oo gaal iyo waxaa isqaabilaya kun ka mida muuminiintii yaqlibu alfayn way ka qaalib noqonayaan maxay kaga qaalib noqonayaan biidni illaahi ilaahay idankiisa bitaysiirihi wa tashiilihi ilaahay sahlidiisa iyo fudaydintiisa bayna sidaasi ku dhacaysaa yaqlibuuda ku xir biidni illaahi bay kaga qaalib noqonayaan wallaahu ilaahayna maca asaabiriina buu ahaaday kuwa saabiriinta macooda waman kaana allaahu macahu fahuwa alqaalibu qofkii ilaahay miciisa yahay miciyadiisa yahayna kan adkaanaya waa isaga qofkii ilaahay la jiro kaasaa qaalib noqonaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi maa kaana uma ahaanin daw maa kaana uma ahaanin maa ymbaii daw ma aha laa'iqna maaha ma habboona maa kaana uma ahaanin linabiyin nebi an yakuuna inay u ahaadaan lahu nebiga asraa kuwa lasoo qafaashay nebi inuu hayo oo gacanta ku hayo gaala lasoo qafaashay oo maxaabiisa dow ma aha xataa yudkina ilaa uu ku xeel dheeraado fil ardi ardada dagaalka gaalada uu la dagaalamayo yudkina yubaaliqa ilaa uu ku xeel dheeraado la dagaalanka qitaalka iyo laynta gaalada uu laynayo fil ardi ardada dhexdeeda ilaa uu gaalada curyaamiyo ilaa uu daciifiyo ilaa awooddooda uu jebiyo in maxaabiis la qabto maba ahaba oo xoole la raadiyo oo la yidhahdo maxaabiistan madax furashaa laga rabaa xataa yudkina ilaa uu ku xeel dheeraado laynta uu gaalada laynayo fil ardi ardada dhexdeeda waxaa arrinkaani ku saabsan yahay waa canaan nebigaa la canaananaya calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la canaananaya nebiga asxaabtiisa waxaa lagu canaananayaa qaadashadii ay qaateen xoolihii madax furashada ahaa waxaa la leeyahay laa yambaqii linabiy nebi dow ma aha ambiyada ka mid a gaar ahaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dad la qafaashay inuu madax furasho ka qaado ilaa intii gaalada la curyaamiyey oo la addimatiray oo dilka lagu beriyey oo lagu xeel dheeraaday mooyaane turiiduuna xaalaad doonaysaan ama turiiduuna waxaad doonaysaan carada adunyaa adduunyada birbirkeeda ayaa doonaysaan oo xoolo furashadaasaa raadinaysaan oo waa mataac zaa'il oo iska zuulaysa aan qiimo lahayn wallaahu ilaahayna yuriidu wuxuu doonayaa alaakhirata middaa aakhira dambe oo baaqiga noqonaysa waa hawaab alaakhira weeyaan ilaahay wuxuu doonayaa diinkiisa inuu ciseeyo muuminiintana inuu quweeyo gaaladana in la laayo wallaahu ilaahayna casiizun weeyaan xakiimun ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala aayaddan marka sababu nuzuul bee lahayd ay ku soo degtay sababu nusuulkaas wuxuu ahaa sida la tilmaamay maalinkii beder oo aayaadku ka warramayeen gaaladii markii la jebiyey toddobaatanna laga dilay toddobaatanna lasoo qafaashay nebigu wuxuu talo weydiiyey calayhi salaatu wasalaam abaabakar iyo cumar iyo sayd cali markaasaa abuubakar wuxuu yidhi nebigii ilaahayow nimankaani waa ilmaadeerteen waa tolkeen waa qaraabadeennii waxaa aniga ila quman xoola inaan ka qaadano madax furashada nimankaa maxaabiista ah xoolaha aan ka qaadanayna diinta aan ugu xoogaysanno gaalada kale kuwaanna ilaahay inuu hanuuniyaa laga yaabaa wuxuu yidhi nebigu maa taraa yabna alkhadaab war cumar binu khadaab adigu maxay kula tahay wuxuu yidhi anugu waxaan ra'yeynayaa arrin kale sida sayd cumar abubakar sheegana ilaa baan ku dhaartay aniga ilama qumana laakiin aniga waxaa ila quman aniga nimankaan lahayo ninka hebel la yidhahdaa iigu dhow oo aan iskugu xignaa aniga ninkaa la ii dhiib madaxaan ka goynaya kow sayid calina ninka caqiil la yidhaahdo raggaa la soo qabtay ku jira walaalkiisa ha loo dhiibo ha dilo xamzana walaalkii ha loo dhiibo xamza dagaalka ku jira walaalkiisa waa cabaas bin cabdilmualib oo xagga kale ka socda gaaladii qurasheed ha loo dhiibo ha dilo ilaa ilaahay ka ogaado qalbigeenna inna inaan wax naxariista kuwa mushrikiinta ah aysan ugu jirin nimankan waa madaxdii gaalada waa odayaashoodii hala laayo nabiga waxaa la qumanaatay abubakar sidii uu yidhi sidii sayd cumar yidhina ma doonin nebigu calayhi salatu wasalaam maalintii dambe wuxuu yidhi sayd cumar baan soo tegay mise abubakar asidiiq iyo nebigiio meel fadhiya labaduba ooyayaan baan u imid waxaan ku idhi oo yidhi akhbirnii maadaa yubkiika anta wa saaxibuk rasuulka ilaahayow adigee saaxiibka abubakar sidiiq maxaa idinka oohinaya bal iiga waran fain wajadtu bukaan sabab lagu ooyi karo haddaa ii sheegtaan bakaytu anna waa ooye saddex baan idinku ah waylamaa jid bukaan haddaana helin oohinna wax lagu ooyi karana tabaakaytu waa iska oohinaya waa iska keenkeenaya markaas marna idinka hari maayo nebigu wuxuu yidhi waxaan la ooyayaa taladay ii soo jeediyeen saaxiibbada oo inaan madax furasho qaadanna cadaabkii baaba la ii soo bandhigay geedkaan isagoo iiga dhow geed markaa nebiga u dhowaa kaasaa aayadda la soo dejiye maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa in maxaabiis lahayo maba ahaba xataa yudqina fi lard ilaa uu daciifiyo ku xeel dheeraado laynta gaalada oo la baabi'iyo oo la awood jebiyo oo la adimatiro kuwa gaalada ah darsigeenna intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab